Dhismaha wadooyinka ayaa door muhiima ka qaata horumarinta iyo kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale kor u qaadista bilicda magaalooyinka. Maamulka iyo shacabka degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ah ayaa iska kaashaday dhismaha wada halbowle ah oo dhex marta magaalada taas oo xilliyada roobku uu da'o ay bulshadu dhibaato ku qabtay. Dhanka kale dhismaha wadadan ayaa saameyn ku yeeshay haweenka ku ganacsada hareeraha wadada uu dhismuhu ka socdo. Qaar ka mid ah haweenka ku ganacsan jiray hareeraha wadadaasi oo ka hadlay sida uu dhismaha wadada u saameeyey ganacsigooda ayaa sheegay in laga dumiyey goobihii ay ku ganacsanayeen ee wadada u dhowaa.
magacaygu waa caashe maxamed aadan waxaan ka mid ah aan ku ganacsan jiray wadada la dumiyey hareeraheeda saameyn aada weyn bay nagu yeelatay dee waxaan ku idhi islaambuulkay ay deganayd la fujiyey maxaa saameynta ilaa ku yeelan baad u malayn adigu waad ka dareemi kartaa saameynta ay nagu yeelatay amaba soo koobi karo wallaahi saameynta ay nagu yeelatay runtii way adkaatay meesha loo ganacsan lahaa sida inta u badan yahay dadku wuxuu la tegay xaafadahoodii iyo dee ruux ruux baa laga yaabaa inuu meel yar helay ama uu ruux la fadhiistay ama meel yaro buula helay inta badan shacabka wuxuu aaday maryam cali walaal waxaan ka mid ahaa dadka ku ganacsada wadada dhinacyaheeda annaga meelihii baa nagala dumiyey waxa ilaahay abuurta haddaan hayna maa xaafadihii baan iska fadhinaa maxaan ku dhahay shaqo ma haysano saameyn xoog weyn xoog badan bay nagu yeelatay duminta maxaan ku dhahay la dumiya wadada hareeraheeda iyo meelayow baan ku ganacsan jirnay marka wallah iska dhibaato un maxaan ku dhahay dad hadda marka noloshooda ku tiirsan tahay suuq iyo waxaas baan ahayn haddana waxaan hayno maleh aniga hadda ka maryan ahaan xaafad baan iska joogaa waxaan qabta maleh alaabta xaafadda iskaga xareysan tahay meel la degaayo maleh marka hadda maalay waa un dhib un soo siyaado un meelaha la duduminayay suuqyaha meel la dega la-yahay marka dhib male insha allah in laga bixi doono malaynayaa haa saameyn xoog u weyn barta aniga ahaanteedii ugu yeelatay amkale suuq baan joogo suuqaa fadhiisan jiray alaabteydii gurigan iskaga xareeyay meelaan degaan waayey dukaan la degaayo male meel ilaahay abuurto la aadayo male